galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiga kowiyo tobanka bisha abril labada kun iyo labaatanka saacaduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddan waxaa galabta idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u n h c r
haa cabsidaasi waan la wadaagnaa marka ay timaaddo dhaqdhaqaaqa bulshadan iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aad isku raran u ah xaaladoodu nadaafadeed iyo midda fayadhowrna ay dhiidato marka waa iska caddahay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira xanuunka coronavirus waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan ka dalbanayo inuu noo dalmaro maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada guud ee dadka cudurka covid ugu geeriyooday dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay qof iyadoo dad ka badan hal milyan iyo oo qofna uu cudurka ku dhacay dunida oo dhan gobolka new york ee maraykanka oo ah kan ugu daran ee cudurka xudunta u ah ayaa saraakiisha caafimaadku waxay sheegayaan inay hoos u dhacayso tirada dadka u baahan qaybta xanaanada degdega ah iyo weliba kuwa tegaya cisbitaalada markii ugu horeysay ilaa bartamihii bishii maaj qof ayaa jimcihii shalay la dhigay cisbitaalada gobolka new york taasi oo ah tiro aad uga yar kun qof oo maalintii la geyn jiray cisbitaalada gobolka new york ayaa sidoo kale soo wariyey in kalabar kun ee qof ee maraykanka uu ku dilay cudurka coronavirus ay yihiin dad ka soo jeeda gobolka new york waxaana goobaha kale ee cudurkani uu aadka u saameeyey ka mid ah gobolka louisiana magaalada detroit iyo magaalada washington d c dalka ingiriiskana ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson ayaa kasoo kabanaya cudurka covid xili dalkaasi shalay ay u ahayd maalin aada u dhimasho badan sagaal boqol iyo siddeetan qof ayaa lasoo wariyey in shalay oo keliya ay ku geeriyoodeen dalka ingiriiska taasi oo tirada guud ee dadka uu cudurka covid ku dilay ingiriiska ka dhigaysa sagaal kun oo qof dalka faransiiska ayaa isna soo wariyey in tirada dhimashadu ay sare u kacday iyadoo jimcihii shalay ay u ahayd maalin kale oo adag oo ay dalkaasi ku geeriyoodeen ku dhowaad kun qof taasi oo tirada guud ee dalkaasi ka dhigaysa qof ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga giseppe conte ayaa kordhiyey muddada xayiraada guud ee dalkaasi oo haatan ku eg saddexda bisha may talyaaniga ayaa ah dalka soo wariyey dhimashada ugu badan ee cudurka coronavirus dunida oo dhan shiinaha ayaa sabtida maanta ah kusoo waramaya in kiisaska cusub ee cudurka coronavirus ay sare u kaceen waxaana inta badan ay yihiin dad dibadda kaga imanaya shiinaha xilli ay xanibaado ay shiinuhu soo rogeen ay xakamaysay faafitaanka cudurka covid ee gudaha dalka shiinaha ayaa haatan saraakiisha dalkaasi waxay ka baqayaan suurtagalnimada in mar kale la arko hirar kale oo cudurka coronavirus ah oo ku baahaa gudaha dalkaasi ma oran karno inaysan jirin khatar caynkaas ah ayuu yidhi wang shua oo ah madaxa cisbitaal loo dhisay si loola tacaalo cudurka coronavirus oo ku yaala magaalada bartamaha ah ee wuuha oo ah halkii uu cudurkani kasoo bilowday dhammaadkii sanadkii hore guddiga caafimaadka qaran ee shiinaha ayaa jimcadii shalay soo wariyey ilaa afartan iyo lix kiis oo cusub oo cudurka safmareenka ee coronavirus ah taasi oo muujinaysa sare u kaca cudurkani iyadoo maalinta beri ee axadda ay tahay munaasabadda iisarka loo yaqaano ayaa madaxda dowladaha dunida qaar iyo weliba khubarada caafimaadku waxay ka digayaan in dadku aysan ku kulmin kiniisadaha ama aysan khafiifin tallaabooyinka xadidaada ah ee looga hortegayo in cudurka coronavirus uu baaho in ka badan boqolkiiba sagaashan oo maraykanka ah ayaa waxaa lagu soo rogay amaro ah inay dadku guryahooda joogaan waxaana munaasabadan ay barakeystaan masiixiyiintu ee iistarka ay noqonaysaa mid dhanka internetka si toos ah looga daawado halkii lagu kulmi lahaa goobaha cibaadada sida kiniisadaha kiniisado badan ayaa xirnaa maalintii shalay ee jimcaha ahayd oo badiya ahaan jirtay goobo aad ay dadku u buuxdhaafiyaan munaasabada iisarka hase ahaatee kiniisado badan oo ku yaala dalka ayaa qorsheynaya inay qabtaan kulamada diineed maalinta axadda ah ee beri iyagoo sheegaya in xuquuqdooda ay ku cibaadaysanayaan ay ka muhiimsan tahay digniinta ay bixinayaan saraakiisha caafimaadka ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ayaa magaalada dooxa kula kulmay hogaanka ururka taalibaan si looga wada xajoodo baahida loo qabo in la yareeyo rabshadaha dalkan ay halakeeyeen dagaaladu sidaasna waxaa sheegay afhayeenno u hadlay labada dhinac sabtida maanta ah kulankan dhex maray hogaamiyaasha taalibaan iyo genaraal scott miller oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee afghanistan oo dhacay habeenkii xalay ayaa yimid xili ay kooxdan wax iskacaabintu ku eedeeyeen maraykanku inay ku xadgudbayaan heshiiskii ay wada saxiixdeen bishii februaayo ee sanadkan heshiiska ay maraykanka iyo taalibaan kala saxiixdeen oo sheegaya in ciidamada caalamiga ah ay si tartiib tartiiba uga baxaan afghanistan taa beddelkeedana ay taalibaan damaanad qaado nabad ayaa ah fursadda ugu weyn ee lagu dhammayn karo colaadda siddeed iyo toban sano jirsatay ee dalkaasi afghanistan afhayeen u hadlay kooxda taalibaan ayaa sheegay in kulankii xalay diiradda lagu saaray dhaqangalka heshiiskii dooxa warkii dunidana waa naga inta
soomaaliya waxaa sii faafaya xanuunka coronavirus oo hadda labaatan qof dad ka badan oo dhakhaatiir ay ku jirto soo ritay hal qofna uu geeriyooday wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus iyo soomaaliya nooga soo diray warbixintan marka loo eego warbixinada ka soo baxay wasaaradda caafimaadka waxaa muuqata inuu hadda fidayo xanuunka caabuqa coronavirus maalintii shalay waxaa laga helay sagaal kiis oo cusub muqdisho saddex ka mida waa dhakhaatiir laba ka mida waa saraakiil sarsaro ka tirsan wasaaradda caafimaadka hore ayaa looga helay laba dhakhtar oo ka shaqaysa wasaaradda caafimaadka waxaana muuqata hadda inuu ku fidayo bahda caafimaadka gudaheeda maadaama iyagu ay yihiin kuwa ugu horeeya la macaamilaya dadka uu soo rita caabuqa coronavirus dhakhaatiirta shalay uu soo rita waxay ka howlgalayeen mid ka mida isbitaalada ku yaala muqdisho mid ka mid a dhakhaatiirtuu haleelo caabuqa coronavirus oo lagu magacaabo doctor ibraahim guuleed ayaa sheegay in xanuunka laga helay wuxuu xusay inuu isu karantiilay gurigiisa wuxuuna sheegay hadda inuu muuqato inuu ku fida xanuunka bahda caafimaadka dadka muqdisho ayaa weli hadal haya caabuqa coronavirus iyagoo qaarkood ayba diidan yihiin jiritaanka xanuunka xanuunkan coronavirus iraahdo aniga waxaan aaminsanaha inuu jiro soomaaliyana laga helay adduunkiina waxaad mooddaa inay qaarkood waddammadu xanuun ka soo bilaabmay wadammadu hadda maraa isma laha wadammadu xanuun ka soo bilaabmay way xakameeyeen wadammada kalena way daawanayeen waxay leeahayd filin musasalah laakiin hadda waxay dareemayan in culays uu saaran yahay culimaauddiin iyo dadka cilmiga barteenba dadka cilmiga bartay iyo dadka culimaauddiinka intooda badan hadda waxay ku soo aruureen gacmaha hala dhaqdo hala foojignaado maka iyo madiina iyo cibaadadii sida cimradii oo kale waa la joojiyey waxaa lagu joojiyay xanuunkan cabsi laga qabo marka ummadda inay isfoojignaadaan oo islaaliyaan muhiim waaye sideeda muhiim qof islaama kuma dhacay dadka yidhahdaan laakiin islaam badan uu ku dhacay soomaaliya ku dhacay marka waxaaso dhan tusaale qaado marka ilaahay ummaddan ha badbaadiyo ha u naxariisto aan leeyahay dadka muqdisho joogan waxaa leeyahay bal ha is ilaaliyaan oo ha foojignaadaan intaasaan kula talin lahaa magacay waa cabdifataax cabdulaahi maxamed oo ah dadka magaalada muqdisho ku nool ka mid ah ardayda iyo dadka oo wax bartay oo magaalada muqdisho ku nool marka waxaan barnaamijkan hadda oo ilaahay musiibo waaye wax hadda socdo musiibana sideeda waxa waaye waxay u baahan tahay ka hortag waxay u baahan tahay ka fiirsasho cudurkan magaalada inuu ku jiro waa la ogyahay adduunkuu soo saameeyey ayadoo la ogyahay in cudurkan uu magaalada muqdisho uu ku jiro haddana dadka shacabkii soomaaliya eesa aaminsaneen ee leeyihiin waxaan waa wax mashruuc waaye dadaa lacag lagu qaadana waxyaaba noocaas oo mana'awaale intaas soddon sano waxyaaba ku jirna ka mida micnaha dadka in micnaha waxaas ay ka aaminaan waa qalad sababtoo cudurka magaaladu ku jiraa laakiin wuxuu u baahan yahay cudurkan cudur halis maadaama u yahay in la dexadaro dadkii markaa u sheegtid aad dhahdid waxaan halis waaye iska ilaali wuxuu ku leeyahay waxaan waa wax waxaa waaye wax jira ma ahan wax aa socon waaye tusaale ahaan qofkii markuu oo bahashka face maskarka markuu gashto iyo kolofis gacmaha u gashto aa waddada aad dhex socotid waxay ku leeyihiin cudur qof kasaa wado tirada guud ee hadda uu soo ritay caabuqa coronavirus ee xaqiijisa wasaaradda caafimaadka waa koob iyo labaatan tiradii ugu badnaydna maalintii shan ayaa la xaqiijiyey waxaa u geeriyooday halkiis oo ahaa aaba jira konton iyo siddeed sano dowladda soomaaliya ayaa wada dadaala ay ku doonayso sidii dadka kaga wacyigelin lahayd caabuqan waxaana meelaha qaar muqdisho ka bilowda baldow dadka lagu amrayo in guryahooda ay ku nagaadaan lana xiro maqaaxiyaha masaajidda iyo meelaha layskugu yimaado iyadoo maalintii shalay ka bilaabatay cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee unhcr ayaa ka digtay halista ka dhalan karaysa xanuunka dunida ku faafaya gaar ahaan dhinaca barakacyaasha maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray galnoji ninjikese oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska hay-adda soomaaliya qaramada midoobey u qaabilsan ee unhcr difaaca qaxootiga iyo barakacyaasha waraysigan oo uu la soo jeedinayo xuseen nuur xaaji ayaa sidan u dhacay Uh, thank you so much. Uh, UNHCR's work in Somalia in the fight against uh, coronavirus is uh, aligned to the particular aad baad u mahadsan tahay u n h c r waxay soomaaliya ka caawinaysaa la dagaalanka xanuunka coronavirus iyadoo ku salaynaysa hanaanka gargaarka ee dadka sida qasabka ah colaaduhu ay guryahooda uga kaxeeyaan waxaana tira ahaan ku nool soomaaliya shan iyo soddon kun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo dad magangelya doona sagaashan kun oo soomaali qaxooti ku ahaa kenya oo dalka kusoo laabtay shan kun oo kale oo yemen kasoo noqday boqol iyo labaatan kun oo qaxooti ah oo isugu jira etoobiyaan iyo yemeniyiin waxaa intaa dheer laba dhibic lix milyan oo qof oo barakacyaasha gudaha ah oo ku kala firirsan guud ahaan gobolada soomaaliya bishii maaj oo keliya waxaan diiwaan gelinay afar iyo afartan kun oo qof oo gudaha dalka ku barakacay marka howsha u n h c r waa mid iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee qaramada midoobay ay ku caawinayso dowladda soomaaliya sidii ay u difaaci lahayd u taageeri lahayd xalna ugu heli lahayd mushkiladda dadkan waxaan ognahay in dad badan oo barakacyaala ay ku nool yihiin kaamam aysan nadaafadooda wanaagsanayn oo ciriiri ah ha ku yaalaana muqdisho iyo meelo ka baxsanba marka maxaa tallaabooyin gaar ah oo u n h c r u qorshaysay inay u qaaddo sidii looga hortegi lahaa in cudurka corona uu meelaha ku faafo Uh, with that, uh, the IDPs living in uh, settlement, we have recorded 728 uh, total number of IDP settlement, a huge number. Where meelaha aad xustay ee ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah waxaan diiwaan gelinay ilaa iyo toddoba boqol sideed iyo labaatan goobood oo ay degan yihiin waxaa markaa innagoo kaashanayna saaxiibadeenna gargaarka aan ka wada shaqayno sidii aan u xaqiijin lahayn tallaabooyinka caafimaad iyo badqabka ee ay hirgelinayso wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda w h o iyo unisef waxaan annagu markaa xaqiijinaynaa in bulshada halkaasi ku nool fariimo saxa la gaarsiiyo waxaan u samaynaynaa telefoon rigli ah oo ay marka ay arkaan calaamadaha coronavirus ay soo wacaan ilaa iyo haddana wax kiis xanuunka ah oo laga soo wariyey xeryahaasi ma hayno hay-adda caafimaadka ee adduunka ee w h o saraakiisha soomaaliya iyo dhakhaatiirtuba waxay ka warwarqabaan musiibo bani-aadnimo oo ka dhalan karta haddii xanuunku uu ku faafo xeryaha barakacyaasha ciriiriga ah oo aysan suurtagala ka ahayn tallaabooyinka faafista cudurka lagu yareeyo gaar ahaan kala fogaanshaha bulshada cabsidaa idinku u n h c r ma qabtaan
haa cabsidaasi waan la wadaagnaa marka ay timaado dhaqdhaqaaqa bulshadan iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aada isku raran u ah xaaladoodu nadaafadeed iyo midda fayadhowrna ay liidato marka waa iska caddahay haddii aan tallaabooyinka ku habboon loo qaadin ka hortagista covid sagaal iyo toban oo meelaha ku faafa waxaa adkaan doonta sida loo maareeyo marka laga soo tago barakacyaasha soomaalida ee dhulkooda jooga waxaa soomaaliya ku nool adna aad carabka ku dhufatay qaxooti shisheeye oo u dhashay ethoobiya yemen iyo tiro aan badnayn oo tanzaniyiin sansibaar ka yimid ah wakhtigan adag ee lagu jiro xaaladoodu sida ay tahay maxaad nooga sheegi kartaa
wakhtigan adag ee la joogo inkastoo ay yihiin dad si gaara u nugul oo qaxootiya haddana halista covid sagaal iyo toban waxay la wadaagaan bulshada soomaaliyeed ee martigelisay annagu hadafkeennu iyo faragelinteennu waxa ay ku wajahan yihiin sidii aan u taageeri lahayn hanaanka caafimaad ee soomaaliya si qaxootigaa ay u noqdaan kuwa ka faa'iida adeegyada caafimaad ee la fidinayo si la mid ah shacabka soomaaliyeed marka aad leedahay faragelin maxay tahay faragelintu ma waxaad dowladda u n h c r iyo unisef iska kaashanaysaan agabka afka iyo sanka lagu xirto mise dharka ay dhakhaatiirtu xirtaan ee karoonaha laysaga ilaaliyo bal halkaa kala caddee Our interventions covers um, um, material support. We have support the government. We've taageeradeennu waa mid agab oo aan ku taageerayno dowladda waxaanu ku taageernay teendooyin laga dhiso xarunta karantiilka toban xafiis oo aan soomaaliya ku leenahayna waxaan iyana ku taageeraynaa hanaanka caafimaadka sahay dawo iyo waxyaabo kale oo lagula dagaalamo nadaafad darrida codkaasi waxa uu ahaa xuseen nuur xaaji oo maxamed calaad xasan la soo jeedinayay waraysi uu la yeeshay galnuuji oo ka tirsan xafiiska hay-adda yunisiyar ee soomaaliya haatana waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo digaariya oo soo jeedanaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu kusoo qaadanaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay waxaana ka mid ah iyadoo coronavirus uu dunida saameyn weyn ku yeeshay dalal aad u fara badanna uu gaaray ayaa gudaha dalka soomaaliya waxaa sii badanaya kiisaska cusub ee ay wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegayso in laga helay gudaha wadanka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawziya abiikar nuur ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijisay in qofkii ugu horreeyey uu cudurka coronavirus ugu dhintay gudaha soomaaliya marxuumka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa konton iyo sideed sano jir oo dibadda aan weligiisa u safrin gudaha dalka soomaaliyana uu ka qaaday coronavirus doctor maxamuud zaahid maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cabdulle cismaan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in marxuumka kahor inta aan loo wareejin xarunta karantiilka ee martini uu markaasi cisbitaalkooda la keenay islamar ahaantaasina uu ka sheeganaya dhinaca neefta
odayga soomaaligu ahaa oo maxaa la yidhaahdaa dhowr iyo lixdan jir ah cisbitaalku yimid isagoo ka sheeganaya maaragtay xoogaa neefta circiriiri iyo waxaa ka sheeganaya waxaan samaynay checking ayaan u samaynay wax walba intiisi ana degmaanan ku fikerayn inuu yahay cudurkan corona laleeyahay marka waxaan aragnay oxygenkiis inuu dhacdhacahayo oo oo uusan stable ahayn taagnayn marka cisbitaalkana ma laha warshadii oxygenka ma laha marka waxaan isticmaalnaa bombaladan laga soo cabaynayo oxygenka marka waxaasna wuxuu ku fiican yahay isbitaal oo oxygenkiisa uu badan yahay oo warshadiina leh sida isbitaalkan ordoqan la yidhahda ama digfarwaagoo la dhihi jiray iyo isbitaallo kale aan la xiriirnay marka waxaa noo caddaatay in marka intensive care unitkooda inuu buuxay way ka ka cudur daarteen marka odaygii maadaama aanan meel kaloo geyna aanan lahayn ayaan annaga marka mas-uuliyaddii qaadnay marka maadaama serious patient oo ahaa odayga neefta xidhiisa qol gaaraan aan siinay waxaan niri meel oo intensive care unitkeeda si fiican ugu shaqaynayo oxygenkii iyo haddii ventilator xataa loo baahdo uu geli karo oon halsii geeyaan niri ku talinay marka waa waa surtooba weyday marka waa waa nagu khasabay nagu noqotay haddeen oday soomaaliyeedu mood maadaama u calaamooyinkaasoo lahayn yacni annaga markiiba meesha ma soo dhiganin inuu yahay cudurkii coronaha ah inuu yahay maanan soo dhigan laakiin possibility suurtagal waa jirtay marka waxaan yeelnay waxaan qoladan w h o da iyo wasaaraddii waxaan la xiriirnay marka sambal baan codsanay in la qaado oo just maaragtay in la ogaado isagana arrintaas lagu talagalo hadduu markaas soo baxo ay noqoto positive aan lagu talagalo kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud zaahid maxamuud oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka aadan cabdulle cusmaan ee magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in kiisasku ay sii badanayaan islamar ahaantaasina dadka loogu baaqayo inay yareeyaan goobaha isugu yimaadaan oo markaasina ay ka fogaadaan waxyaabaha keeni karaya faafitaanka cudurka coronavirus ee gudaha soomaaliya toddobaadkan allah u naxariistee waxaa magaalada london ku geeriyooday axmed ismaaciil xuseen xudeydi oo ahaa rugcadda dhinaca fanka iyo muusigada soomaaliyeed xudeydi oo dhashay shan iyo tobankii abril sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo labaatanki ayaa la sheegay inuu u geeriyooday cudurka coronavirus dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn ay labadii bishan abril ka geystay deegaanka buush madiina ee gobolka bay lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab maraykanku waxa uu war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in duqeyntaasi lagu khaarajiyey nin lagu magacaabo yuusuf jiis maraykanka ayaa ninkaasi ku tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka alfdhabarka u ah kooxda al-shabaab islamar ahaantaasina uu ahaa sida ay yidhaahdeen nin arxan daran oo mas-uul ka ah gumaadka shacab yuusuf jiis ayaa magaciisa buuxda lagu sheegay yuusuf nuur sheekh xasan waxaana saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ay v o eda u sheegeen in yuusuf uu xarakada al-shabaab u qaabilsanaa dabagalka hay-adaha gargaarka kuwa maxalliga iyo kuwa kale ee caalamiga ah madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa toddobaadkan sheegay isagoo uu ku sugan magaalada dhuuse mareeb in uu tanaasulay una u tanaasulay danta galmudug xaaf oo muddo ku sugnaa magaalada gaalkacyo ayaa waxaa dhowaan magaalada dhuuse mareeb oo uu tagay kusoo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo madaxweynaha dooran ee galmudug ee axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu sheegay in danta reer galmudug meel looga soo wada jeesto arrintani waxyaabaha isu korni karayso iyo sida loo fasilan karayo qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa goordhow ayaadna maqli doontaan aynu kusoo labana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad barnaamijkaba ku maqlayseen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa toddobaadkan sheegay isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb in uu u tanaasulay danta reer galmudug waxaana uu tilmaamay in xaflad oo xilka ku wareejinayo qaban doonaan dhowaantan oo uu ku wareejinayo madaxweynaha dooran ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor haddaba hadalka xaaf iyo kulanka labada hogaamiye waxa uu soo kordhin karayo ayaan kala sheekaystay maxamed xaadar nuurre maxamuud oo ka faylooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda isagoo jooga muqdisho ayaan la xiriiray waa dadaal fiican oo runtii reer galmudug aada usoo dhaweeyeen dareen farxadlana ay kusoo dhaweeyeen waxaa keliya laga filayay ama meeshaas ka muuqda waxay tahay in madaxweyne axmed kaahi axmed qoorqoor uu qaaday tillaabo runtii la odhan karo waxay masaalix u noqonaysaa deegaanadaas iyo nolosha dadkaas aada ku baaba'san isfahan bilow ah oo aada u qurux badan runtii aada reer galmudug yacni u wada dareemeen uuna ahaa waxa keliya oo lagu fasiri kara waxa weeye galmudug markaan ay hal jiha yeelatay qorshaheeda dhabtaan uu noqon doona in dadka si iskaashiya iyo wadajira ay wax wada qabsan doonaan tallaabadaasi ma loo fasiran karaa in dhibaatadii iyo khilaafkii galmudug ay soo afjari karto waxaa wada ognahay in madaxweyne axmed ducaali geele xaaf gaalkacyo fadhiye maamul sheeganaye wadaadadii ayaga laftirkooda inkastoo si aan aan wanaagsanayn loo maamulay haddana dhibaato un bay ahayd meesha taagan hadda waxaa muuqado in meesha wax walba madmadowa ama khilaafa oo u dhexeeyey ama ka dhex jira maamulkaas inuu meesha ku dhammaaday in axmed xaaf isaga aqbalay in yani maamulkani uu xilka ku wareejin doono fursad noocee ah ayay tani siin kartaa madaxweynaha cusub ee galmudug ee hadda dooran ee aan weli si rasmi ah xilka ugula wareegin madaxweynihii hore dabcan waxay siin kartaa haddii sida hadda uu ku shaqaynayo ku shaqeeyo fursado waaweyn maxaa yeelay dadkani waa dad aada u baabaasan xagga nolosha waa dad aada ulo maaragtay deegaanadoodu ay ka jirta xasilaani daro waa dad dagaalka dagaalada qabiiliga ugu badan yahay waa dagaal horumarkoodii hoos u dhacay fursadday siinaysa waxaa waaye sida hadda uu hore ugu qaaday inuu heshiisiin iyo isfahan yacni galmudug uu ka sameeyo in ayadaas uu u sii dhaqaaqo si qabaa'ilada marunka qaarkiisa isqabta ama dhibaatada ka dhexeeya meesha xalkooda loo gaaro waxaa kaloo dabcan laga filan karaa ama ama ama madaxweynuhu uu maaragtay laga rajeynaya waxa weeyaan in yacni horumarka deegaanadaas oo aan lahayn kaabayaal dhaqaale sida wadooyin iyo dekedo iyo aerobooro in ayada laftirkeeda uu xooga iskugu geyn doono sida uu maaragtay maaragtay wax ugu soo saari lahaa marka waddada hadda madaxweyne qoorqoor hadda ku socdo waa waddo muujinayso waddo isfahana iyo iskaashi iyo wax wadaqabsi iyo wadajir galmudugna ay u tahay mustaqbal wanaagsan horumar badanna laga rajeynayo sida dad badanna tilmaamayaanna waa shaqsi u furan bulshada qaybihiisa kala duwan aaminsan in dadku ay wax wada leeyihiin horumarkana si wadajira loo wada shaqeeyo maxamed xaadur nuure maxamuud aad buu mahadsanyaha dhegaystayaal isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe nabadgelyo kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijkana waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur warqadda ugu horeysa ee barnaamijka caasho noo soo qabo dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo nadiifo cali cartan iyo aabe macalin xureeye sheekh axmed jaamac iyo cumar macalin xureeye waa dhammaan ilmo macalin xureeye waxay kale yihiin cabdiweli cabdulaahi cabdiraxmaan cabdikariim ismaaciil idriis burci iyo sidoo kale busuri sawdo zamsam sundus safiyo shariifo dhammaantood waa ilmo macalin xureeye iyo dhammaan reer jaamac gariir baa la yidhi waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan waxaanay tahaneed aroos oo farxad leh u dirayaana lamaanaha iscalmaday baa la yidhi cabdikariim macalin xoreeye iyo nasteexo maxamed abshir oo ku aqalgalay magaalada gaalkacyo labadii bisha abril ee sanadka labakuniyolabaatanka ducada waa xaggiina baa la yidhi v o waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi ka dhacay magaalada gaalkacyo in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabna lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin waa tahay dhambaalka ugu horeeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah aabba aadow maad geedow awoowe maad geedow iyo ayeeyo aabiya xuseen eedo niishay maad geedow ayeeyo xabiibo macalin eedo bishaaro maad geedow iyo liibaan aadan xasan facdumo adow maad geedow balqayso adow asma xasan sundus xasan maryam isxaaq maxamed aadan cadow khadiijo sambuur dhammaan asxaabtan waxay tahaniyo dhalasho ay u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi xaawo cabdulaahi samow iyo aadan aadow maad geedow oo gabarh ugu dhalatay xerada qaxootiga dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi muhado aadan aadow maad geedow waxaan leenahay muhado noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaal kaloo si qurux badan loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdulaahi isaaq aadan waxa uu joogaa maraykanka isaga iyo xaaskiisa xaawo maxamed isaaq iyo caruurtooda iyo sokorey isaaq aadan iyo jannaay isaaq aadan iyo ruqyo isaaq aadan xaawo isaaq aadan iyo leylo isaaq aadan iyo carfoon isaaq aadan iyo maano isaaq aadan xasan isaaq aadan aadan isaaq aadan cali isaaq aadan iyo faarax isaaq aadan iyo anigii daandureynana lagu soo daray waa tahay iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo sulaymaan sheekh xasan iyo maxamed ibraahim aadan nunne wow halkan waa lasoo galay iyo sidoo kale salma maxamed cabdulaahi iyo xaaji cabdirasaaq gees dheere dhammaan asxaabtan waxay tahniid aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa la yidhi safiyo kuusow iyo daahir cali shanqolow oo arooskoodu ka dhacay xerada dhagaxley ee ku taalla dhadhaab dalka kenya xaafadda e baa la yidhi koob iyo toban ducada waa daandure waa tahay ducada daandure maanta nuur baa halkan fadhiya nuurow adigana anaa kaasii furanayo maadaama barnaamijka aan wax badan duceeyey waxaan ugu duceynayaa arooskaasi ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waa tahay markanna dhinaca dhambaaladan ka nasanee nuurow bal waxaad noo soo qabataa heesta ugu horreysa ee barnaamijka anigoo filay inay noqon doonto hees sidaadoo kale u dhalinyaro heesta ugu horreysa ee aan ku dahafuri doono heesaha aan dhegaystayaal maanta idinkugu talagalna waa hees duco ah oo lagu ducaynayo lamaanayaasha iscalmaday ee isguursaday waxaana ku luuqaynaya fanaanka shay miro dacar idaacada oo nabad ku waara ayaan annagana idin leenahay sida heestaba ka muuqata waa codka allah u naxariistee fanaanka shay miro dacar iyo heestiisii nabad ku waara markaan aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen waxaan hayaa tahaniyada aroos waxaana diraya abshir xuseen maxamed matij daadir xasan deexey iyo saalax maxamed cabdi saalax mesi khaalid maxamed cabdi cali iyo maxamed salaad cusmaan kenyaati baa layidhi sakariye salaad cusmaan shaka axmed cabdi kasiyeri abuna cabaas maxamed indhakaay iyo xasan cadow cali saciid ozil iyo saalax cali deexey cabdirashiid yuusuf diishar xasan muuse cabdidoon cabdiraxmaan muuse hiraabe cabdulaahi cabdirasaaq yaraani iyo bashiir cali daahir caanaboore saaxiib oo ku salaamay iyo cabdikariim cumar macalin alos waa asxaabti cusmaan axmed cusmaan nuurka dhammaan waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan saleymaan cabdulle axmed iyo marwadiisa nasro uulow raaxaale oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin waa tahay dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya asmo xasan aadan iyo faadumo cadow xabiibo cadow liibaan aadan xasan aabe aadan madgeesow iyo awoowe madgeesow ayeeyo cabiyo xuseen iyo eedo nisheey madgeesow iyo ayeeyo xabiibo macalin eedo bishaaro madgeesow cabdirashiid cadow iyo sidoo kale balqiiso cadow maryan isaaq khadiijo sanbuur iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi dhammaantoodna waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan aadan cadow madgeesow iyo xaawo cabdulaahi samow oo ay gabar igu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gaar ahaan xaafadda ga nambar shan baa layidhi waa g five gabadhaas waxaa loo bixiyey muhado aadan cadow ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay inaan soo duceyno wax ay nagu qaadanayso male waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhiga gabadhaasi tii soo weynaata ee soo korta ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta markaana waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdikhaaliq xaaji galab iyo shaafici doctor muuse nimcaan jaamac sacad maxamed daahir iyo dad kale oo fara badan waxaana ay tahniyad meher ay u dirayaan boqorkii boqoradda waa cabdulaahi muuse xudayfi iyo muuna ciise ibraahim waxaa meherkeedu uu ka dhacay baa layiri magaalada burco waxaan leenahay arooskana soo dedejiya noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaan u raacinayaa dhambaalkanna waa hambaliyo dhalasho wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin hooyo saharo sheekh cabdulaahi iyo habaryar xaawo sheekh cabdulaahi habaryar saynab sheekh cabdulaahi eedo aamino sheekh waa aamino cabdi siciid iyo eedo aamino yuusuf siciid waa aamino yuusuf ciid iyo adeer ismaaciil cabdi ciid iyo abti maxamuud sheekh cabdulaahi iyo ciise shaaciye shaafici shaaciye siciid shaaciye barre shaaciye bushaaro shaaciye iyo xamdi shaaciye fartuun khaliif muuse iyo caasho khaliif muuse iyo asxaabta kale kale ah baa layidhi waa tahay gadaal bay ka furfurata dhambaalka waa tahay muxyidiin indhacase iyo sidoo kale iraad faarax jabshe baa layidhi iyo cabdirasaaq dhaqane iyo cabdulaahi dhaqane iyo axmed nuur cabdulaahi jowte maxamed qorane suleybaan iyo cabdiyare khaliif sandheere iyo bishaar qaasim sadiiq aadan iyo xasan xuseen iyo sacad maxamed daahir dhammaan qoyska reer cabdi ciid iyo reer khaliif muuse waxay hambaliyo farxad leh hawada u marinayaan baa layidhi lamaanaha kale ah mahad shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi xaliimo khaliif muuse oo ay gabaray ugu dhalatay degmada caabud waaq gabadhaas gaar ahaan baa layidhi waxay ku dhalatay xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd sideedii bishaan aanu ku jirno abril ee sanadka laba kun iyo labaatan sacuud daada xaggaaga baa lihi waata aad baad mahadsantihiin gabadhaasi ku dhalatay xaafadda ubax ee degmada cabudwaq waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhiga tii soo korto ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha nuurow barnaamijka toddobaad kasta saan heesihii usoo xulaay usoo xulaay usoo xulay waaban yabaalay toddobaadkan marka mar haddaad barnaamijka aad toddobaadkan wax ka jeedinayso dhinacagaan usoo turtuuraya markaa dulqaada bal heesta labaad waxaana idinku soo maqan heesta dardaaran iyo codka maxamed xasan xuseen la foole
ayaqiyo cabkeediyo deegaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima ayaqiyo cabkeediyo deegaan la mooday malab lagu durdurkiyo dahabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay daawashada kuwaanay damaqbayga kaagalay damaqbayga kaagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dimahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday hadalgeliisha dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi aha hehe waxaad ogaataa inaan adiku doorto dadkaa kaa dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataa waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi dabacsan ee uu ku luqaynayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaanna waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinaya galabta caashi ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuur waa tahay dhambaaladii haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa dhambaal uu soo diray sayid axmed roble waxaana dadka diraya kale ah cabdirasaaq maxamed sheekhdoon oo ku magac dheer janaagle xaawo maxamed sheekdoon iyo xalaawi maxamed sheekdoon farxaan xasan sheekdoon mawlid cabdulaahi sheekdoon cabdiraxmaan cumar sheekdoon cabdulaahi cumar sheekdoon iyo awow maxamed sheekdoon cigaal gaabano sheekdoon cigaal iyo xasan sheekdoon cigaal geele sheekdoon cigaal iyo cali xirsi jimcaale adan maxamed xirsi jimcaale mawlid xirsi jimcaale abti cabdi xasan xaashi cumar xasan xaashi iyo nuur cali xirsi jimcaale cabdi cali xirsi jimcaale iyo sayid cumar rooble cali khayre cabdulqaadir samakaab ayaa ku jira saaxiibkeen dadkan oo ku kala sugan baa layidhi dalka gudahiisa iyo dibaddiisaba waxay tahay niyad dhalasho oo qaali ah ay la wadaagayaan aba cabdirasaaq xasan sheekhdoon iyo marwadiisa fartuun cali xirsi oo uu wiil ugu dhashay magaalada guracaal ee xarunta ganacsiga galmudug baa layidhi wiilkana waxaa loo bixiyey mascuud cabdirasaaq xasan sheekhdoon ducaduna waa xaggiina mascuud noqo adeerkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waxaan salaamaynaa baaliyira bahda v o a soomaaliya gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashacuudi iyo ibraahim xasan daandure waa tahay taydana waan qaadati ibraahimna anaa u qaadaya oo ku simaya inkastoo nuur fadhiya nuur adna salaanta mar haddaad miiska fadhido dhinacaagadna qaybtaada jabso waxaa tahay halka waxaa hambaliyo kal iyo laab ah ka diraya baa layiri annagoo kale ah aamino cali xarbi iyo abti haaruun ismaaciil bawdoole iyo cabdi axmed ismaaciil bawdoole iyo abti maxamed ismaaciil bawdoole iyo hooyo xayibo ismaaciil bawdoole injineer siciid suge aadan iyo cabdulaahi cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo muraayad cali xarbi sacdiyo cumar cali xarbi iyo sabriin cumar cali xarbi iyo naciimo ciise cali maxamed iyo shaygeeda iyo caruurteeda axmed suge aadan xaliimo cali xarbi cabdi cali xarbi naciimo aadan sheekh cabdi iyo maxamed cumar cabdi xarbi iyo ugu dambeyntii cumar cali xarbi waaw waa lagu sii jiraa dhowr qofaa kusii jirta waa dhool suge aadan iyo hooye maryan bawdoole iyo hooye sacdiye bawdoole iyo dad kale oo fara badan baa layidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin dhammaantood waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay hambalyo kal iyo laaba gaarsiinayaan hooyo sacdiyo cali xarbi iyo aabi cabdulaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka taariikhdu markay ahayd afartii bishan afraad ee sanadka laba kun iyo labaatanka wiilkaas waxaa loo baxshay baa layidhi salmaan cabdulaahi xasan maxamed waxaan dhammaanteen leenahay bay yidhahdeen salmaan soo barbaar noqo kii dadka dalka iyo diinta anfaca waalidkiina baari u noqda bay yidhahdeen iyagaa soo dhameeya anigana aamiin aamiin aamiin ayaan u raacinaya tahniyadan dhalasho waxaa diraya dadka kale ah bashiir cali daahir caanaboore maxamed abuukar caseyr jibriil axmed tifow cabdulqaadir yuusuf balaag waaw waa asxaabteydii maxamed ibraahim jimcaale iyo yuslim maxamed axmed cabdiraxmaan aadan shamcuun iyo maxamed weli salaad jamba jamba baa layidhi jamba jamba iyo cabdalle maxamed abuukar cabdulqaadir maxamed iimaan iyo mukhtaar axmed calisow cabdulaahi aadan daahiye jasbile iyo shukri cali daahir ah waa dad qaali uga hawaan idin salaamay nastaaxo maxamed sibriye iyo fatxi axmed calisow iyo cismahaan axmed calisow dhammaan dadkani waxay tahaniyo dhalasho ay u dirayaan wariye mahad axmed calisow oo ku magac dheer kuwara iyo xaaskiisa maariya jimcaale xasan oo isniintii uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed amiin maxamed amiin adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkeena caashahay adigan kuu daayay heesta kaleaan usoo qabanayno dhegeystayaasha toddobaadkan waa heesta halkudhageedu yahay hiboy heesahan aadka u jeclahay ka mid tahay hiboy heedhe amarkii aan muusiga jiibin ayaan aad uga helaa waxaa ku wada luuqeynaya salaad maxamed shardi salaad derbi iyo cali makhaliif magool
iboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso midibka naftaydana hadba meel abaarto hagaraku qabin iskaleen weyn
dhambaalka gacanteeda markaan kusoo dhacay waxaa diraya dadka kale ah dhammaan reer maalin ibraahim uu ugu horeeya aaba macalin ibraahim saleebaan iyo hooyo xareedo ismaaciil iyo dadka kale ah xasan macalin ibraahim iyo aamine macalin ibraahim saleebaan xaawo xabiibo aadan yuusuf nuur leershe muumina shariifa cabdulqaadir farxiya ladan faysal maxamuud xuseen malyuun kaaho cabdixakiim iyo cali daahir xaaji cabdi iyo inta aan adeerka u nahay bay yidhaahdeen iyo inta abtiga loo yahay oo kala jooga america africa iyo meelo kale waxa ay hambalyo halkan ay uga dirayaan ismaaciil macalim ibraahim oo uu wiil ugu dhashay magaalada boston ee dalkan maraykanka dhowaan baa layidhi waayahay ismaaciil waanu aragna laakiin aawo hooyada dhashay waxaan filayaa in toddobaadyada soo socda ama haddii aad dhambaal kala diraysaan aadan himaamin hooyada wiilka dhashay waa muhiim waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin ismaaciil maxamed waxaanu leenahay adeernaqokii dalkiisa dadkiisii diintiisaba anfaca aamiin dhambaal kale oo qurux badan oo gaaban nuuro waxauu naga soo gaaray assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdi hire cabdi iyo xaaskiisa maxamed xasan kamiin iyo cabdiqadar hoolaal iyo xaaskiisa hooyo wiilo axmed xasan aabe axmed cabdi aadan hooyo faadimo axmed shukuul iyo awowe siyaad maxamed nuur iyo abti cabdulaahi siyaad maxamed iyo cali xasan kamiin iyo ugu dambeyntii maxamed xasan gucuri baa layidhi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda oo dhan baa layidhi waxaanay tahaniyad u dirayaan farxad leh aabe xasan macalin barre iyo hooyo fahmo siyaad oo wiil gu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan baa layidhi xaafadda waa beri taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee maarso ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbar adeer annaguna waxaan leenahay aamiin kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanay heesta tan hee waxaa horey u qaaday fanaanka cumar dhuula cali cumar mahdi laakiin waxaa dhowaan soo cusboonaysays fanaanadda nimca degan waa hees aad u macaan nala
dhegaysta hadalkaki idhabacsanba jacayb ku tiirsada farxadan laga daaliniyo duxbay sheekadu tahay
aanu intaasi ku dhaafno heestaasi macaan iyo codka nimcadegan dhinacii warqadaha haddii aan ku laabanahay caasha waa hagaaga dhambaal kale waxa uu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir aabe jeelle xasan nuur maxamed jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiraxmaan jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa muxubo jeelle xasan saygeeda iyo carruurteeda safiyo jeelle xasan saygeeda iyo carruurteeda cabdulaahi jeelle xasan iyo warsame jeelle xasan wuxuu ku magac dheeryahay doolka iyo nimco jeelle xasan saygeedii carruurteeda iqre jeelle xasan saacid jeelle xasan wuxuu ku magac dheeryahay saacid helos iyo maxabuub jeelle xasan nasteexo jeelle xasan nasro jeelle xasan iyo shamso jeelle xasan dhammaan reer jeelle xasan nuur oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa iyo gudihiisabaa layidhi waxay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan axmed jeelle xasan iyo sabriin ibraahim macalin oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada st cloud ee gobolka minnesota taariikhdu markay ahayd saddexdii bishan aanu ku jirno afraad ee sanadka labakuniyolabaatanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey ikraan axmed jeelle waxaan leenahay bay yidhaahdeen ikraan ay soo barbaaro noqo tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin dhambaal hambalyo dhalasho wacanci waa looga soo dhigay waxaa diraya hooyo sahro sheekh cabdulaahi habaryaer xaawo sheekh cabdulaahi habaryaer seynab sheekh cabdulaahi eedo aamino cabdi ciid eedo aamino yuusuf saciid iyo adeer ismaaciil cabdi ciid iyo abti maxamuud sheekh cabdulaahi iyo ciise shaaciye iyo shaafici shaaciye iyo siciid shaaciye barre shaaciye bishaaro shaaciye iyo xamdi shaaciye dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban lamaanaha kale ah baa la yidhi mahad shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa qaaliga bay yidhaahdeen xaliimo khaliif muuse oo ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafadda ubax taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishan afraad sanadka labakuniyolabaatanka waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna soo weyno ayaan leenahay oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa hambalyo aroos markan waxaana diraya dadka kale ah hooyo nadiifo cali cartan iyo aabe macalin hureyre sheekh axmed jaamac iyo cumar macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre cabdulaahi macalin hureyre cabdiraxmaan macalin hureyre cali katin macalin hureyre ismaaciil macalin hureyre idriis macalin hureyre iyo burci macalin hureyre busuri macalin hureyre sowda zamzam sundus safiya shariifa iyo dhammaan reer jaamac gariir oo kala jooga daafaha dunida baa layidhi waxay tahniyad aroos oo farxad leh hawada u maraynayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah cabdikariim macalim hureyre iyo nasteexe maxamed abshir oo ku aqalgala magaalada gaalkacyo labadii bishan abril sanadkan ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela hambalyo meher wacan ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalka ugu dambeeya ee dhinaceega yaalla dadka dirayana waxay kale yihiin cabdixaafid ibraahim cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo maxamed jaamac cabdulaahi abtiyo caydiida cabdi cabdulaahi baa la yidhi iyo faadimo cabdi cabdulaahi kayse jaamac maxamed dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen waxay kala joogaan dunida dacaladeeda oo dhan waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin gaarsiinayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi salme cabdi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel jawaase toddobadii abriil ducada waa xaggiina waa tahay arooskaasi waa meherkaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayiyo ee lagu kala helo ubad kheyr qaba wiili caano gabar iyo caano aamin dhambaalka ugu dambeeya dhankayga caasho waa tahniyad aroos waxaana diraya dhammaan reer maxamuud cabdulaahi iyo reer maxamed maxamuud ambaashadoor ismaaciil cumar nuux haaruun xasan macalin sulaymaan xasan injineerka cabdiweli faarax bare xaaskiisa qaaliga ah baa layidhi salme maxamed cabdulaahi aamine ifraax cabdi nasteexo xirsi axmed dhuux axmed xuseen iyo maxamuud macalim faarax dhammaan asxaabta waxay tahniyad farxad lahay hawada u marinayaan cabdisalaan maxamuud cabdulaahi doctor macaano iyo afadiisa luul maxamed maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay taariikhdu markii ay ahayd sideedii bishan abril caasimada kenya ee nairobi waxaan leenahay noqda kuwaara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay nuurow gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana dhinacagan usoo tuuro waa tahay haddii aad dhankayga usoo riicda caasha heestaan kusoo xiri doona barnaamijka waa yarta raadiya waxaa ku luqeynaya fanaanka sultaan seeraar iyada ayaana kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo inta aan dib dambe barnaamijkan lamid ah aan hawada isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
yarta raadiya maankay ruuxda u ruclaynayo ruuxda tabto waan raagsadee ii raadiya yarta raadiya hoy hoy hoy yarta raadiya yartu ma ku rabe yar raadin jiray raadkeedii baa racdada saldhexe ku rafaadi mutee ila raadiya yarta raadiya war yarta raadiya ma rumaysa karayo idaacadeenna waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo bay rabtay ila raadiya raasiya qorraxa iyo roobkii helay armay rabaskaa tahay reer samaysatoy raaxada la daa raaxada la daa ma rumaysa karayo ralliya ayaa raka soonto rogihii cilmiga owdal bay rabtay ila raadiya raasiya qorraxa iyo roobkii helay armay ramaskaa tahay reer samaysatoy raaxada la daa raaxada la daa mid kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya mid kasta ha rabo hana raadiye hargaysu run badan raadkeedu gale ila raadiya
This is VOA News. By